wasaaradda deegaanka daaqaya isbeddelka cimilada dowlad goboleedka puntland ah ayaa maanta degmada jariiban kusoo bandhigtay qiimeyn ay ku samaysay bacadka guurguura oo ah aafad deegaanka ku habsatay kulanka ah waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka maamulka degmada ganacsato waxgarad aqoon-yahan iyo guddoomiyaasha deegaanada sidoo kale kulanka waxaa goobjoog ka ahaa wakiilo ka socday hay-adda kaalo oo fulinaysa mashruucan agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka puntland shaafici maxamuud ayaa ka hadlay kaalinta ay wasaaradda ka qaadan karto sidii bacaadkan xal looga heli lahaa garaaca iyo kulug iyo iyo dhulkaas ku habsawaya jooga marka aniga jas waxaan rabnaa qiimayntii aan samaynay iyo wixii ka soo baxay iyo talooyinkii aan aragnay dadka deegaanka inaan dib ugu soo celinno oo la wadaagno markii halkaan aan assessmentiga sameyneynay halkaan waxaan ku qabanay interview kulug waan tagnay dekeda waan tagnay waxaan aada u mahad celinayaa guddoomiyaha degmada jariiban iyo kan garaacad oo labaduba markaan qiimeynta samayneynay si dhow loola shaqeeyey marka annagu hadda halkaan aan kusoo bandhigayna waa wixii aan u ururinay ama aan aragnay waxa ka soo baxay hadda haddaa halkaan fiirisaan daraasadani waxay ku saabsanayd bacaadkii in qiimeyn lagu sameeyo iyadoo la isticmaalayo qaabab kala duwan marka bacaadku wuxuu saamayn ku yeeshay sidaan wadaognahayba deegaanka bulshada iyo habdhaqan dhaqaalaha bulshadu ay leedahay oo waddadiibuu xiray daaqsintiibuu aasay magaalooyinkiibuu ku habsamayey laga guuray oo wuxuu keenay dad barakac wuxuu aasay ceelbideedyo ama meelihii biyaha laga cabi jiray buu aasay daraasaddu waxay u aragtay waxyaabaha waxaan sababay inay tahay cimilada isbedeshay iyo daaqsinta xoolaha oo xadaaf noqotay oo tusaale ahaan haddii dadku waagi hore guuri jireen dadku hadda ma guuraan dooxadaas degan yahay idin meeshaasi daaqaan marka roobku do-o oo cawsku soo dhalan lahaa isla markiiba xoolaha waxay cunayaan wixii soo baxay oo dhulka lama nasin marka markii haddii dhulka la nasin lahaa oo qayb xoolaha laga saari lahaa oo sidii dowladdii hore soomaaliya samayn jirtay xilmo oo kale laga dhigi lahaa waxa sahnala-aan lahayd in la sameeyo tusaale ahaan roobku markuu do-o oo cawsku soo baxo cawsku wuxuu saaraa ubax ubax markuu saaro ubaxaasaa ka dhaca cawska ubaxaa markuu dhaco geedkii dambe oo sanadka dambe soo bixi lahaa cawskaasaa noqda marka deegaanada aan maadaama dadku aysan aada u guurin xooluhuna hadda aada u badan yihiin cawsku ma helo fursad uu ubaxa ku tuuro